Wafdi horkac ayuu wasiiru dowlaha wasaaradda takadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ahna kusimaha wasiirka Maxamed Cabdulqaadir Dhucle oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa kormeer indha-indhayna ku tagay dekedda macmalka ah ee ku taalla deegaanka Celmacaan ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaana halkaa wasiirka ku soo dhoweeyay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka iyo maamulka deegaanka Celmacaan waxaana ugu horeyn ka hadlay soo dhoweynta deegaanka ee wasiiru dowlaha takadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Celmacaan Cabdirashiid Suudi Axmed isagoona sheegay in wasiirka looga baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira deegaanka islamarkaana waxa uu sheegay inay muhiim tahay in wax laga qabto kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanka maadaama uu maanta nala taagan yahay wasiirka dekedahana waxaan rabnaa dekedihii naftirkooda waa ujeedaanoo wixii- waxyaabihii hore oo ay sheeg oo haddii lagu xamaalo jirana waa waa burbursan yihiin marka waxaan rabnaa in baahya- baahyaalka qaarka in wax nagala qabtana waan rabnaa marka waan soo dhowaynaynaa maadaama heer federaal iyo heer gobolba ay maanta nala joogaan wasiiradoodii waan soo dhowaynaynaa insha allah
qaar ka mid ah odayaasha iyo gaadiidleyda badda ee deegaanka Celmacaan ayaa wasiirka ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanka dekeda hadday naga duntay intii ka bacdiyeed waxaan naqannay kalluumbiya ka tageen waxaan sidaynayaan u joognaa
waxaan ka codsanaynaa dekedeenii hore in naloo soo celiyo laba waxaan ka codsanaynaa doomikeenna in naloo qalabeeyo dadka ka kaluumaystan in la tababaro ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda takadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay soo dhoweyntooda bulshada iyo maamulka deegaanka Celmacaan ka wasaarad ahaana waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin bulshada iyo maamulka deegaanka ee, in laga shaqeeyo horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha Ee, dhaqaaluhu wuxuu asal u yahay ee, horumarka bulshada ay gaarayso Ee, qayb ayuu ka yahay Ee, waxaana ugu horeeya in laga shaqeeyo ee, kaabayaasha dhaqaalaha dekeduhuna waxay udubdhaxaad u yihiin horumarka dhaqaalaha ee la sameynayo Ee, dekeda dekedaha wadanka hadda functionalka aan isticmaalno naguma filna waxaan u baahannahay in isteedyada dekado shaqaynaya laga wada hirgeliyo dekedahaas oo qabanaya shaqooyinkii loo baahnaa qabanaya